فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada aan caawa idinku hayno haddii allaa hawada lihi ogolaadana waxaa ka mid ah askari hore oo maraykan ah oo ka mid ahaa kuwii ku soo duulay soomaaliya oo sheegay in uusan weli hilmaamin saskii uu ka qaaday halkan iyo dagaaladii ku qabsaday falanqayn ku saabsan filimkii ay xala soo saartay mu'asasada alkataa'ib xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daaha ka rogay fashilka iyo isqabqabsiga ka dhexeeya dowladda federaalka iyo carruurtii oo maraykanku ku dilay jilib nin xoghayn uu ahaa ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dowladda federaalka oo shaqada laga ceyriyey abwaan gabay cajiiba ka jeediyey fagaara ku yaala walaayada hiiraan barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka tirsan saxafiyiinta idaacadda islaamiga alfurqaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
إسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownaa askari hore oo maraykan ah oo ka mid ahaa kuwii ku soo duulay soomaaliya ayaa sheegay in uusan weli hilmaamin saskii uu ka qaaday halkan iyo dagaaladii ku qabsaday waxaa labaatan iyo sagaal sano laga joogaa markii ay burburtay dowladdii shuuciyadda aheyd ee soomaaliya taas oo ay duminteeda ka qayb qaateen dowlado ay ka mid yihiin maraykanka kadib markii ay danahooda ka waayeen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka waxay fursad siiyeen shisheeyaha inay duulaan kala duwan soo qaadaan iyagoo wata magacyo khilaafsan waxa ay yihiin iyo ujeedka duulaankooda qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday duulaan loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay waxaana ay ciidamo u soo direen soomaaliya askar badan oo ka tirsan kuwa shisheeye ee qaramada midoobay ayaa lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho taasoo keentay in ay amraan in la beegsado caydiid oo ahaa qabqable diidanaana siyaasadda shisheeyaha oo halis ku ahayd atbaacdiisa howlgalkii qaramada midoobay oo fashilmay ayaa sababay in lagu dhawaaqo howlgalkii uu maraykanku gaarka la ahaa ee magaciisu ahaa raja soo celinta ciidamadii maraykanka iyo isbahaysigii ay wateen oo soddon kun kor u dhaafayey ayaa iyaguna wajahay dagaallo waaweyn iyadoo laga soo riday diyaarado lagana gubay gaadiid islamarkaana meedadka ciidamadooda lagu jiidjiiday waddooyinka xamar inkastoo dagaalka ay dad badan ka qayb galeen haddana kaalinta ugu weyn waxaa lahaa rag wadaaddo ah iyagoo qaraxyada la beegsanayay maraykanka kana soo ridayay diyaaradaha kuwaas oo qaarkood haatan qayb ka ah halganka lagula jiro shisheeyaha jief straker oo ah jenaraal hore oo maraykan ah oo howlgab ah balse hore uga tirsanaa ciidamadii maraykanka ee rangaris ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka waxa uu kaga sheekeeyey duulaankii uu qaybta ka ahaa ee maraykanku ku soo qaaday soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii jief straker oo inta aan soomaaliya loo soo dirin ku sugnaa gudaha dalka maraykanka horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin kuweyt banama ciraaq iyo afghanistan ayaa waxa uu ka sheekeeyey wixii dhacay horaantii bishii oktoobar ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaana loo diray howlgalkii toddobaad oo ahaa kii ugu dambeeyey ujeedkiisuna ahaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa caydiid waana xilligaas markii ay dhacday diyaaraddii black hawk down ee ciidamada maraykanka ah ayuu yidhi genaraal jief oo ka sheekeynayay wixii dhacay xilligaas isagoo la hadlayay xarunta a v c jief wuxuu sheegay in ay muqdisho kala kulmeen dagaallo aan la aqoon sida ay u socdaan taasina uu ka dhaxlay cabsi iyo argagax uur ku taalla ku noqotay oo aanu weligii hilmaami karin jief oo dhowr sano ka hor duulaan ka guursaday ayaa ka sheekeeyey in uu aaminay inuusa dib u arki doonin xaaskiisa iyo cunug ay markaa caloosha ku siday marka la eego xaaladdii uu xilligaa ku sugnaa maadaama uu howlgalka hogaaminayay waayo marka laga yimaado dagaalka guud ee shacbiga iyo caydiid waxaa jiray bartilmaameed si gaar ah oo ay kala kulmayeen culummadii ka midka ahaa alqaacida waxaana ay arkayeen iyagoo inta badan aan la qarxinaynin gaadiidka waddamada kale ee calooshood ushaqaystayaasha ah balse la beegsanayo uun kuwa maraykanka jenaraalkan howlgabka ah ayaa wuxuu intaa raaciyey saskii aan ka qaaday howlgalkaas weli waa mid maskaxdeeda ka guuxayo waxaan u aadnay suuqa bakaaraha oo ah halka uu ku sugnaa caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay markii aan halkaa ku dhowaanay ayaa waxaan waddooyinka muqdisho kala kulannay waxaanan malaysanaynin qaar badan oo ka mid ahaa ciidamadii ila socday ee saaraa baabuurta gaashaaman ee hunfi way dhinteen kuwo kalena way dhaawacmeen kadib markii dhexda naloo galay ayuu raaciyey dhowr daqiiqo kadib taliyihii hogaaminayay ciidanka ayuu sheegay inuu la soo hadlay kuna amray inay dib uga soo laabtaan magaalada waxaana bilaabay in aan ducaysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo ayuu yidhi afartii bishii oktoobar ayay ahayd markii lasoo riday diyaaraddii loogu magac daray black hog down oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka oo intay iyagu qarsan yihiin gaaraya siddeed iyo toban askari waxaana ciidankii qarsoonaa ee islaamiyiinta ahaa ka mid ahaa jenaraal naale iyo allaha u naxariisto eh kaas oo ka mid ahaa markii ugu dambeysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab naaleya oo ka soo muuqday filimkii masiiratu sumuud ayaa ka warramay dhacdadaas iyo xaaladii adkeed ee maraykanku wajahayeen
dagaalka waxaan arkay aniga heerokobtar dhaceyso oo balaakoog la yidhaahdo bayloodkii ma garanaysa sheeg la soo qabta bayloodka hataa bastoolada wata anaga ka qaadanay waxa waaye gaaladii oo maaragtay bakti wax jiidanayso oo guryo galayso wax dad aragtay ay qabsanayso annaga inay nooga badbaado xamarweyne xaggeeda boqolkiiba sagaashan waxaa la dagaalamay raggii oo cabdulaahi axmed shaal odaygu u ahaa aa la dagaalamay xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah soomaalida meesha xabad ka bilaabato markaa ilaan gaaladii ummad badan oo soomaaliya xataa iska gaalanaceeba way soo dagaalami jirtay qabaa'ilaada imaan jiray waxawaaye qolo walba dhinaceeda ka soo geli jirtay xabadda in wax bilaabo oo isku dabirido unbay soomaalida markaa laceed marka bilaawgeeda unbuu ilaahay annaga sabab nooga dhigay
muqdisho waxay astaan u noqotay jebinta qabweynadii maraykanka waana tii xilligaa lagu shirbay rangeles marotiba rayidkii abarhamsadee jief oo labaatan sana kadib dib ugu laabtay magaalada muqdisho sannadkii laba kun toban iyo saddexdii ayaa wuxuu sheegay inay alla mahadi tahay in uu mar kale muqdisho tegey isagoo aanan cabsanaynin sida uu hadalka u dhigay maadaama waddanka qaybo ka mid ah ay qabsadeen ciidamo shisheeye oo ay iyagu qayb ka yihiin kana dhiseen dowlad aan waxba dhaamin shay ay iyagu gaar u leeyihiin waxba ma aanan dareemin ilaa aan dib uga laabtay magaalada muqdisho alle ayaa i badbaadiyey mana doonayo in aan seego fursad labaad ee uu alle i siiyey in aan ku noolaado ayuu yidhi wixii ku dhacay ciidamada maraykanka oo aanan ahayn wax sahlan ayaa sabab u noqday in ilaa iyo hadda ay ka baqaan soomaaliya askarigii lagu qoro inuu soomaaliya aadayana ay qoyskiisa sii baroortaan ka hor inta aanu soo safrin waxaana xusid mudan in uu maraykanku ka been sheegay tirada ciidamada laga dilay kuna soo koobay siddeed iyo toban askari oo keliya hase ahaatee sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa arrintaas ku tilmaamay been qeexan
تزعم أمريكا أن عدد جنودها القتلى بأيدي المجاهدين في معركة الثالث من أكتوبر عام 93 لا يتجاوز 18 جنديا وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعد المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة
si kastaba ha ahaatee warbaahinta reer galbeedka ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay aad u shaacinayay wararka jief kuwaas oo ka mid noqday wararka ugu xiisaha badan ee ay dadkoodu danaynayeen si ay u ogaadaan xaqiiqada hadda iyo tii horeba ka jirta soomaaliya فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaha hore barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan sii tallaabsanaynaa markaana waa falanqayn ku saabsan filimkii alkataa'ib ay xala baahisay iyo saamayntiisa waana kan cabdifataax oo aad u mutaabacaynayay filimka hashim ee filimka waxa uu ahaa documentary ee noociisana waxa uu ahaa mid aanan horay u daawan marka loo eego qaabka loo diyaariyey iyo xirfadda ay ka muuqanaysay waxa uu si kooban usoo gudbiyey taariikhda ee alxuruub asaliibiya oo aad og tahay inay tahay taariikh aad u ballaaran si sahlan oo uu qof walbaahi fahmi karo ayaa runtii filimka loogu soo bandhigay weliba qeybo ka mid ah marka waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mid ah siraaca ama loolanka ka dhexeeya muslimiinta iyo saliibiyiinta inuu yahay mid taxane ah oo aanan marnaba istaagin laga soo bilaabo xilligii nebiga salaallahu calayhi wasalam ilaa maantadan aynu joogno laakiin dadka isyeelyeelaya ama la marin habaabiyey ay yihiin qaybo badan oo ka mid a muslimiinta kuwaasoo hubkiina laga dhigay kadibna dhaxlay in la gumaysto si toosa iyo si dadban in dowlada loo dhiso in la yidhaahdo dhaqankiinnii iyo isku xukunka kitaabkiinnii ka taga ee qaata qawaaniinteenna iyo waxyaabaha la midka ah filimka oo aan laba goor daawaday waxyaabaha kale ee laga faa'iidayo haashimow waxaa ka mid ah inay weligood garab isku ahayeen saliibiyiinta oo ay isku gurmanayeen waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa dagaaladii hore ee ay ku qabsadeen andalus shaam bortuqiiskii gurmadka usoo sameeyey xabashada etoobiya waagii halganka jihaadka ah lagula jiray gaar ahaan jihaadkii uu hogaaminayey allaha ka aqbalo shahaadadiisa ee al-imaam axmed gurey ilaa maantana waa sidii taasoo laga arkayo wadamada afghanistan ciraaq suuriya maqribul islaam yemen iyo meelo badan oo soomaaliya ay ka mid tahay oo soomaaliya waxaad ku arkaysaa markii ciidamada etoobiya ay ku jabeen dagaaladii ku qabsaday magaalada muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood laba kun iyo toddobadii laba kun iyo sideedii inay usoo gurmadeen ciidamada ee la baxay amisom sida uganda burundi iyo dalal kaloo badan oo reer galbeedka iyo maraykanku ay ugu horeeyaan marka waxyaabaha filimka laga faa'iidayey ayaa waxaa ka mid ahaa inay weligood saliibiyiintu ahaayeen kuwa sidaasi isugu soo gurmanaya sidaba uu allah subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay filimka dokumentariga ah ee ay soo saartay alkataa'ib qodobka kale ee laga faa'iidaya waxa uu ahaa siduu isku mid u yahay habdhaqanka xun ee saliibiyiinta shalay iyo maanta oo waad arkaysay waxyaabaha filimka lagu soo qaatay waxaa ka mid ahaa ee xasuuqii ay ka geysteen baytulmaqdes ee waagii dagaaladii xuruubu saliibiya halkaasoo ay maalin qura ku dileen shan kun oo qof oo muslimiin ah oo isugu jira caruur haween ciroole iyo xataa dad xanuunsan oo isbitaalada ay kala soo baxeen weliba waxaa xusid in dadkan intooda badan lagala soo baxay masjidka al aqsa oo ay filayeen inay ugu yaraan gaaladu ixtiraami doonto goobaha cibaadada laakiin waa laga soo saaray waana la gowracay gebi ahaanba waxaana cajiib lahayd sida uu filimka usoo bandhigay mid ka mid ah taliyaashii saliibiyiinta oo ku faanaya siday u gumaadeen dadkaasi waxa uu leeyahay lugaheenna xataa waxaa wasaqeeyey dhiigga marka bal qaybtaas aan wax yar ka dhegaysan ilaa baadarigii ciidamada saliibiyiinta ee lagu magacaabi jiray raymond uu xasuuqii ciidamadiisu geysteen markii ay qabsadeen baytulmaqdis bishii ramadaan sannadkii afar boqolsagaashan iyo saddexdii hijiriyada ka yidhi ciidamadeennu waxay ku tarax tageen xasuuqii ay ka geysteen halka uu ku yaal haykalka sulaymaan meydadkuna goob weliba ayay daadsanaayeen ciidamadeennii gumaadkaas geystayna si dhib ah ayay ugu adkaysanayeen qarmuunka ka soo baxayay goobtaas haddii aad goobjoog ahaan lahaydna waxaad arki lahayd sida uu dhiigga dadkii la laayay u qooyey lugaheenna wuxuu ahaa xasuuq aysan xitaa carruurtii iyo dumarkii ka badbaadin wixii ugu yaraa ee dhacayna waxay ahaayeen in madaxyadoodii la guray qaarkoodna caloosha laga dooxay qaarna waxay ku qasbanaadeen inay derbiyo dhaadheer iska soo tuuraan qaarkood nolosha ayaa lagu gubay kadib markii si daran loo cadaabay waddooyinka qudus iyo fagaarayaasheeduna waxaa buux dhaafiyey madaxyadooda gacmahooda iyo lugahooda oo cadcad u jaran qofkii waddada marayana uma muuqanayn wax aanan ka ahayn meydadkooda intaas waxay ahayd keliya qaar ka mid a dhibaatadii ay la kulmeen
haashim marka waxaa filimka laga faa'iidayaa in gumaadkaasi wuxushnimada ah shalay iyo maantaba si isku mid ah ay saliibiyiinta ugu geysanayaan dadka muslimiinta ah oo waxaa tusaalaha ugu dhow loo soo qaadan karaya xilligan soomaaliya iyo waxa uu maraykanku ka geysanayo caruur ayuu leenayaa xoolo ayuu baabi'inayaa cisbitaallo ayuu duminayaa kadibna waxa uu si jeesjees ah u leeyahay waxaan leenay saraakiil argagixiso ah saa darteed ee filimka waxaa kale oo lagala dhex bixi karayaa sida ay saliibiyiinta ugu bareereen inay ku cayaaraan cuquusha dadka muslimiinta ah maxaa yeelay iyaga oo falkaasi ku kacaya oo taliyaashoodii ay ka markhaati kacayaan shalay maantana tacdiyadoodu ay yihiin wax waaqica yaalla oo qof walbaahi uu arki karayo ayaa haddana waxay leeyihiin waxaanu nahay dad u dooda xuquuqda aadanaha jeneva iyo meelo kale oo la mida ayaa waxay ka samaysteen xafiisyo waaweyn waxay dadka muslimiinta ah ka dhaadhicinayaan inayba iyagu yihiin cidda u dooda xuquuqda aadanaha waxaad aragtayna way soo geysteen maantana way ku kacayaan iyadoo weliba waxa dhabta ah ee ay ka shaqeeyaan hay-adahaasi xuquuqda aadanaha sheegtaahi ay yihiin inay u doodaan xuquuqda dadka saliibiyiinta ah iyo inay talooyin siiyaan milatarigooda haddaan horay u sii socdo waxyaabaha kale ee filimka uu soo bandhigay waxa weeyaan in saliibiyiinta etoobiya ay yihiin kuwo fardheer saliibiyiinta kale ee caalamka islamarkaana ay qaar badan oo ka mida ka horreeyeen taariikh ahaan marka waxyaabaha ay uga halista badan yihiin waxaa ka mida inay yihiin kuwii ku duulay kacbada gaar ahaan duulaankii maroodiyaasha ee uu horkacayey ninkii halaagsamay ee la odhan jiray abraha sidoo kalena ay yihiin kuwa ku duuli doona kacbada waxaana jiray mid ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam oo arrintaasi ka waramaya oo uu soo qaatay sheekh aadan ceyrow oo ka mid a culimmadii kelimaadkooda lagu soo qaatay filimka laa marxaban bihim inahum saalu naar qaybta saddexaad etoobiya waxyaabaha kale ee ay dheer yihiin saliibiyiinta kale ee caalamka waxa weeyaan inay mar walbaahi u taagan yihiin dhulballaarsi gaar ahaan sidii ay u qabsan lahaayeen soomaaliya iyo badaheeda oo xaqiiqdii filimka si qoto dheer loogu soo qaatay waxa kale oo laga faa'iidayey in muslimiinta mandiqadan gaar ahaan awowyaasheen ay ahaayeen kuwo mar walbaahi iska difaaca xabashida iyadoo si gaar ah loo muujiyey dagaaladii axmed gurey uu la galay xabashida iyo dhulkii faraha badnaa ee uu furtay lagu daray imaarad islaamiga ahaa oo ay ugu caansanayd imaaradii zaylac marka in awowyaasheen sidaas ahaayeen oo ay fahamsanayeen dagaalka saliibiyiinta iyo cadaawadooda ayaa ka mid ahayd iyadoo maantana dadka laga dhaadhicinayo in etoobiya aanay ahayn etoobiyadii hore laakiin taas waxaa si cad u beeniyey oo filimkani si mug weyn loogu soo qaatay barnaamijka hadda uu wado abi axmed ee ah mideynta dalalka geeska afrika waxaa filimka lagu daawaday muuqaalkiisa isagoo dadkiisa ku qancinaya inay mar dhow furanayaan magaalada muqdisho isla markaana ay ka soo shaqaysan doonaan ሰው ሞቃዲሾ እየዋለ ቅዳሜና እሑድ ወሎ እንዲመጣ ሀሳቡ እኮ እንደሱ ነው። ውጡ ከዚህ ከትናንሽ ነገር። ትናንሽ ነገር ደግሞ ለጉራጌ የሆነው መቀመጥ እኮ አይችልም። ጉራጌ ስራ ካለ አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ታዲያ ምን ክልል ያስፈልጋቸዋል? መስራት ነው እንጂ ሄዳችሁ waa inaad ka gudubtaan halkan soke ee aad ka fakaraysaan annagu waxaan doonaynaa marka aan muqdisho furanno in aad halkaas ka soo shaqaysaan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axadda guryihiinna ku soo noqotaan annagu halkaas ayaannu ka fakaraynaa adinkuna meelo soke ayaad ka fakaraysaan አሁን ሞቃዲሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው?
filimka waxaa kale oo laga dheehanayey sida etoobiya ay u duleysatay madaxda maamulada ay iyadu ka dhistay soomaaliya sida madaxweynaha dowladda federaalk oo kale maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo ku xusuusinaysa sida ay ula dhaqanto madaxda kale ee maamul goboleedyada waxaana hal tusaale loo soo qaadan karayaa ee saad la socoto dekad ayaa waxaa laga dhisay garacad waxaa ka hadlay nin etoobiyaan ah wuxuu sheegay inay dekadan guul weyn u tahay etoobiya islamarkaana ay noqon doonto meel ay wax kala soo degaan laakiin hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni oo meesha ka hadlay wuxuu sheegay in arrintan ay guul u tahay shacabka puntland maxaa yeelay buu yidhi annagu waxaan nahay dad yar laakiin etoobiya waa dad aad u badan marka waan iska faa'iidaysanaynaa waxyaabahaas ayaa dadka soomaalida ah loo sheegayaa abeena wuxuu dadkiisa u sheegayaa inay furanayaan magaalada muqdisho ee waana soo koobayaa filimka waxaa lagu soo qaatay dad badan oo isugu jira mas-uuliyiin culimo kuwaasoo gebigoodba ka hadlayey qodobo muhiim ah arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay in alkataa'ib ay soo bandhigtay masaadir badan oo dib loogu laaban karayo taariikhdaasi iyo siraacaasi ka dhexeeya muslimiinta iyo saliibiyiinta weliba arrinta in la baraarujiye mudan waxaa ka mid a masaadirta lasoo bandhigay waxaa ka mid a xataa kuwa saliibiyiinta buugaagtii ay qoreen aqoon-yahanadooda ayaa la soo qaatay hadalladoodii ayaa la soo qaatay si qof walbaahi muslim iyo gaalba uu u fahmo nimankaas iyo cadaawadooda waxyaabaha la yaabka leh ee baraha internetka aan ku arkay waxaa ka mid a in dadkii aragtida ka dhiibanayay uu ka mid ahaa nin kiristan ah maadaama ilo kuwooda ah lagu soo qaatay filimka iyo buugaagtoodii waxa uu qiray inay sax yihiin waxyaabaha ay soo bandhigtay alkataa'ib hadalkiisii caadiga ahaa haddaan soo qaato waxa uu yidhi waa sax waxyaabaha filimka lagu soo qaatay laakiin muslimiintuba asxaan uma sameeyaan kiristanka sidoo kale filimka waxaa la tafaaculay dad badan oo soomaali ah intooda badan waxay sheegayeen in taariikhdani ay ahayd mid ka maqnayd oo aanay horay u arag ugu dambayntii dokumentarigan wuxuu ahaa qaybta saddexaad ee silsiladda laa marxaban bihim innahum saalu naar waa qayb aad u ballaaran saa darteed alkataa'ib waxay ka dhigtay laba jus waxaana juskan xigi doona qaybtiisa labaad ee ku lamaanan oo la ballamiyey maxay ku saabsanaan kartaa qaybtaas goorma ayay soo baxaysaa waxaa laga sugayaa alkataa'ib
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwa xawaraysyada nin xoghayn u ahaa ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dowladda federaalka xasan cali khayre ayaa shaqada laga ceyriyey waxaana muuqanaysa in madaxweynaha dowladda federaalka ah uu ugaarsi shaqa ka ceyris ah ku hayo dadkii sida gaarka ah ugu dhowaa khayre waxaa arrintan la socday waryaheena abubakar ibraahim geedi sihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa u magacaabay mucaawiya sheekh ibraahim xilka xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha isagoo xilka ka qaaday cabdirasaaq xuseen aadan caato oo muddo maalmaha xilka hayay lama oga sababta keentay isbeddelkan deg dega ah ee ku yimiday maamulka xafiiska ra-iisul wasaaraha hase yeeshee mucaawiya sheekh ibraahim ayaa waqti dheer ahaa ku-xigeenka xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha isbeddelkan deg dega ah ayaa muujinaysa jahwareerka ku yimiday habsami u socodka howlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana muddo toddobaad ah xafiisku uu ku jiraa xaalad kala guur ah oo ka dhashay qaabkii sida fowdada ku jirtay xilka looga qaaday ra-iisul wasaarihii hore kaasina wuxuu ahaa abuubakar ibraahim geedi waxaa aada u sii baahaya khilaafka dowladda federaalka gudaheeda arrintan oo lagu soo hadal qaaday kelimad maalintii koowaad ee ciidda ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana idiin soo gudbinaynaa sheekh cali dheere hafayeenka mujaahidiinta iyo tafaasiishihiisii uu ka bixiyey ciiddan waxay ku soo aaday mar kale iyadoo cadowgii ilaahay ee shareecadiisa la dagaalamayay ay guuldarrooyin iyo dib u dhac dhan walba ku jiraan kuwii gaalada asalka ahaa ee yuhuudda iyo saliibiyiinta isugu jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibooyin iyo cudurro ayuu ku salladay dhan walba oo noloshooda ka mid ahna saamayn ba'an ku yeeshay waxa keliya ee laga maqlaana ay tahay qayladhaan iyo dayre ay ka muujinayaan halka mustaqbalkoodu ku wajahan yahay kuwii murtadiinta ahaa ee gaaladaas dabadhilifyada u ahaana waad aragtaan halka liidata ay maantay taagan yihiin la dagaalankii diintii allah ay heshiiska ku ahaayeen kama dheefin waxaan iskhilaaf iyo kala carar ahayn wax badan oo ay bulshada isugu muujinayeen inay yihiin dad dalkooda u danaynaya maantay waxay la soo baxeen wejigoodii dhabta ahaa waana la wada daawanayaa sida ay warbaahinta iskaga lacnadayaan iyo sida midba midka kale oo ugu eedaynayo inuu danihiisa gaarka ah fushanayo xaqiiqadu waxay tahay inay dhammaantood danaystayaal dabadhilifyo ah ahaayeen badankood baasaboorro shisheeye ayay wataan dalkanna waxay u yimaadeen sidii ay danaha guracan ee gaalada uga fulin lahaayeen iyaguna uga hantiyaysan lahaayeen maantay oo ay kala carar ku jiraanna mid weliba tigidkii uu ku dhoofi lahaa jaabka ayuu ku haystaa diyaarna u yahay halkii uu ka yimiday iyo gaaladii soo dirsatay inuu dib ugu laabto waxaa ku rumoobay hadalkii allah subxaanah wa tacaala ee ahaa mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi awliyaa'a ka mathali alcankabuut ka mathali alcankabuut ittakhadad beyta wa ina awhana albuyuuti labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun guri caaro caaro ayay dhammaantood ku jireen dabayshii ugu horraysay ee ku timidna way kala daadisay oo kuwaas maanta wixii ay sanado badan soo dhisayeen gacantooda ku duminaya gaaladii dhaqaalaha iyo ciidanka ku taageeraysayna ay canaanta la daba taagan tahay kana shallaynayso wixii hanti ahaa ee uga baxay iyo dadaalkii ay isugu dhabar jebiyeen sidii ay iyaga oo kuwan adeegsanaya diinta allah iyo himilada dadka muslimiinta ah ugu curyaamin lahaayeen gaaladaas iyagana waxaa ku rumoobay hadalkii allah subxaanah wa tacaala ee ahaa ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah liyasudduu can sabiili illaahi fasayunfiquunaha huma takunu calayhim xasra ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ربوا مقع دولدت intaan dugsanayn yaqiin rabbow dumi waa hunge dastuurada baadilkaa intaan xaqa daafacayn ka reeb dambas waab dhex yaal rabbow dalka kaanu nahay intii degel muumin yaal wanaag ku dallaalimee islaamka ka soo dabaal waxay ku duloobayaan waxaan halkan taxsi uga diraynaa dadkii muslimiinta ahaa ee ay saliibiyiinta maraykanku ku gumaadeen duqaymaha cadowtooyo ee ay ka wadaan dunida islaamka gaar ahaan halkan wilaayadka islaamiga ah ee soomaaliya duqaymahaas oo soo ifbixiyey wejiga dhabta ah ee maraykanka iyo xiqdigiisa saliibiga ah iyagoo aanan kala soocinin dumar carruur iyo waayeel sida aad ku aragtaan muuqaalada laga soo qaado goobaha ay duqaymaha ka geysteen waxa ugu badan ee ku shahiidaya waa dad berimageydo ah oo wax ay galabsadeen aysan jirinin inay muslimiin yihiin maahane qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid waxaana ugu dambeeyey saddexdii carruurta ahaa ee ay laba maalmood ka hor ku dileen magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waa kuwaas kuwa ay u yaqaanaan saraakiil shabaab ah waa kuwaas kuwa ay balaayiinta dollar ku bixiyaan sida ay u xasuuqi lahaayeen eheladii carruurtaas waalidkood iyo walaalahood waxaan leenahay sabar allah subxaana wa tacaala ha naga siiyo ubadkeenna cadowgu dilay beddel khayr qabana allah subxaana wa tacaala ha idin siiyo gaaladuna ha ogaato qof walba oo muslim ah oo ay dilaan boqolaal kale ayuu hurdada ka toosinayaa oo ku baraarugaysa xaqiiqda dagaalka aad islaamka iyo muslimiinta ku haysaan iyo heerka ay cadowtooyadiinnu gaarsiisan tahay taariikhdu waxay idin bartay gaaloy si walba oo aad isaga indhatirtaan in aan nahay dad muslimiinah oo aanan marnaba isdhiibin jihaadkiinnana u caabboon ilaa aan idinka guulaysanayno ama ka shahiidayno biidnillaah hoogga iyo guuldarraduna idinka iyo inta xulufada idinla ah ayay ku dambayn doontaa oo hubaal ah insha allahu tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad katabna fi الzabuuri min bacdi الdikri ana alarda yariثuha cibaadiya الصaalixuun wa qaala tacaala walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum almansuuruun wa ina jundana lahum alghaalibuun wa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam layabluqanna hada alamru ma balaqa alleylu waالnahaar ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر كما قبدي مركلة أيان أوهم بلينينا ذاتك مسلمين تاه وحان لينهاي الله دمان تنهي نقا أقبله أعماشي خيرات كهايد يا أنو ساق بني أن قعان قبنو dadka masaakiinta ah ee dhexdeenna ku tabaalaysan fuqarada masaakiinta iyo agoonta aan caawinno aan ku dadaalno inay farxadda ciidda qaybtooda ka qaataan si nicmada ilaahay subxaana wa tacaala iyo naxariistiisu ay dhammaanteen noo wada camimto biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ciidamada muslimiinta ah waxaan leenahay halgankiinna sii labalaabo ku dadaala fulinta amarka allah ee ah inaad cadowgiisa goob walba iyo marin walba u istaagtaan kulana dagaalantaan dunidu maalinba meel ayay joogtay mar walbana xaqa iyo baatilku sidaan bay isku haysteen mid walbana raggiisa ayuu lahaa oo u dagaalamayey maanta ammaanadu innaga ayayna saaran tahay waxaana waajib nagu ah inaan ammaanadaas sida ugu wanaagsan u gudanno cadowga ilaahayna uusan jileec iyo naxariis marnaba nagala kulminin allah subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin wayudhib gayda quluubihim wayatuubu allaahu calaa man yashaa wallaahu caliimun xakiim allaahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو هو السامي لدين عظيم هو السامي
weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhex muquuranaynaa waxaa idinku soo maqan gabay cajiiba oo laga jeediyey bu'o qable oo ka tirsan hiiraan hase ahaatee ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir ayaa hadal ka jeediyey fagaara ku yaala degmada galhareeri ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud salaadii ciidda kadib wuxuuna ku soo hadal qaaday isbarambarka maraykanka ee ku aadan duqaymaha uu ka geysanayo soomaaliya الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إلهي بقى مهد اسكال الله سبحانه وتعالى عيدا اسكوتا نكاني أنا كبير ديسانينا عيدها الله سبحانه وتعالى ونو jideeyey oo nabigeena aan sunnadiisa aan ku raacayno saddexdii ciidood ciid ka mid ah weeye marka maanta waxaan halkan uga tahniyadaynaa dhammaan muslimiinta ciiday oo aan waxaan leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay camalkeenna allah hanaga aqbalo adinkana allah idinka aqbalo waxaan kaloon halkaan uga tahniyadaynaa ugana ducaynaynaa dhammaan mujaahidiinta suquurta ku jirta ayaan u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay heed isugo camalkiinnana ilaahay idinkama habaajiyo waxaan halkaan kaloon uga ducaynaynaa salaanna uga diraynaa iyo tahniya muslimiinta gobolka galgaduud joogta dhammaantood iyo si guud ahaaneed caalamkao dhan ayaan u tahniyadaynaynaa waxaan runtii waktigu waa iska yar yahay waxaana rabna maantay waxaad ogsoon tihiin caalamku inuu caalam jihaadi ka socdo uu yahay jihaadigaas laba u qaybsamay laba haddii loo qaybsamay caalamkii laba u qaybsamay caalam jihaadi ah iyo caalam gaalo ay joogto oo ay ayaduna muslimiinta ay ka soo horjeedo maanta soomaaliya waxaad aragtaan fashil inuu ku yimid nimankii dawladda sheeganayay oo maanta ay mid mid isku ridayaan oo dhibaato ka taagan tahay annaga maanta waxaan ku sugannahay wilaayaadka islaamiga waxaan ku sugannahay nabadgelyo waxaan ku sugannahay wanaag iyo barwaaqo ilaahay baa noo nicmeeyey amni ayaan haysannaa kala dambayn ayaan haysannaa waxaan rabnaa marka inaan ilaahay ku shukrinno qof walba ilaahayuu kugu mahda dhahdo adduunka dhibaataa ka jirta caalamka waxaa ka jira meel walba oo maaragtay dadka muslimiinta lagu lagu tacdiibinayo lagu dhibaataynayo waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala waxaan halkaan marka ummadda aan baaq uga diraa in qof walba ay ku shukriso ilaahay nicmada uu siiyo oo muslimnimada ah kow iimaanka ilaahay uu ugu dara inay ku shukriso nicmada ilaahay caafimaadka oo uu siiyo ay ku shukriso ay maaragtay ilaahay inuu cibaadadeeda uu ku sugay oo ay cibaadaysato oo ilaahay ku hanuuniyey inay nicmo tahay inay u fahamto ay ku shukriso ilaahay alla subxaanahu wa tacaala kabacdina ay ku dhaqanto ummaddana ay gaarsiiso maanta waa maalintii maalin weyn oo ciidaha saddexdaa ka mid ah sida ciidul adxaa ciidul fidri iyo ciidul usbuuciya ciidul usbuuciya jimcaha waaye usbuuca wixii dhacay ayaa ciid ayay u tahay ciidahan kaloo sanadeynka ah waa ciiddii alla subxaanahu wa tacaala oo qur'aanka soo dejiyo ciidulfidri ah ciiddaanna waa ciidul adxaa waxaana rabnaa insha allahu tacaala inaan adkaarta iyo ducada aan badinno si gaar ahaaneed aan ugu ishaarno in ilaahay cadowga diinta uu jebiyo muslimiintana ilaahay qawiyeeyo allah subxaana wa tacaala cadowga alla ha jabsho gaalada alla ha jabsho muslimiinta ilaahay ha toosiyo ilaahay ha mideeyo allaahumma taqabal minaa allaahuma taqabal minaa ilaahu rabbiyow naga aqbal ducada naga aqbal oo gaalada cadowga waxaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay rucbi ku rido waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu cudurka uu asaga ilaahay ku aafeeyey oo maanta aanan annagu meel ou naga jiraba aanan oqoon iyo inuu joogiya inuusan jooginba oo ilaahay maaragtay kalooreha ilaahay ku rido in ilaahay maraykanka u siyaadiyo kuwa kaloo muslimiinta dhiba in ilaahay u siyaadiyo kuwa dabaabaadka iyo diyaaradaha wata ilaahay u siyaadiyo maalin walba gaaladu waxay dib ka soo qiranayaan gaaladu waxay dib ka soo qaranayaan dadka shacabka ahyo soomaaliyeed oy duqeeyeen kuwii ceelbuur masaakiintii ay ku duqeeyeen ay qirteen oo annagaa duqayno dad shacbay ahayeen ay sheegeen kuwii kuunyo barrow ay ku duqeeyeen ayay qirteen haddana waxay qirteen kuwii jilib ay ku duqeeyeen waxay qirteen oo kale kuwii maaragtay ay ku duqeeyeen meelo badan oo jubooyinka ka mid ah awalna waxay dhahayeen cid waxaan duqaynay shabaabaan duqaynay haddana hadalkoodii bal siduu isku burinayo awal waxay sheeganayeen waxay dhaheen niman shabaaba ayaan duqaynay saraakiil shabaaba aan duqaynay hadday waxay sheegayaan africom ciidamadoodii ayaa waxay qirteen inay duqeeyeen dad shacaba ayay halkaas ka qirteen soo ma ahan marka inaysan gaala iska warqabin uun loosoo dira dad muslimiina dhammaantood in loosoo diray qirashadaasna dad bay ku baarlaxogsanayaan waxay ogsoon yihiin meel kasta oo muslimiintu joogto in lagu tacdiibinayo kuwa aanan iska dhicinayn soomaaliya waxaaba jooga kuwa gaalada la dagaalamaye dalal badan oo muslimiin ahoo waxaa jira aan gaalada lagala dagaalamin maalin walbana ay dhibaataynayaan taas ku cibro qaata meel aan lagala dagaalamayn oo qoray laga sidan ayaa jirta muslimiinna joogaan maalin walbana ay dhibaataynayaan weliba dhibaatada hadda soomaaliya ay ku hayaan waxaa ka daran kuwa ay ku hayaan kuwa meesha aan lagala dagaalamayn marka muslimiinta dhammaantood waxaan leenahay gaalada ha layska dulqaado ha layska dhiciyo ilaahay baa alla subxaanahu wa tacaala noo gargaaraya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum haddaad ilaahay diintiisa u gargaartaan oo muslimiinta u gargaartaan alla subxaanahu wa tacaala adinkana waa idii gargaaraa gomadihiinna waa sugaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gebagabada barnaamijka dhuwax waraysiyada ayaan ku dhownahay markaana waa bu-aqable waxaa shalay iyo maanta ka jiray ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka ah halkaasoo sidoo kale salaada ciidda lagu ogay fagaaro weyn waxaana gabay cajiiba ku soo bandhigay abwaan yuusuf aadan maxay dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay waa ku qayrnee maqa saarin qaafka loo hawaa lagu dhigtaa allana qaadirkee waayo qaaf qur'aan dhigan waaya allihii qaadir ahay oo qalaa'iqda uumay qur wax uu u sameeyo isha ay qabanayso quraanja u yarayd maalintii laga qaado nafta ay ka qabowdo allihii qaadir ahay ka qarsoomi ma hayso qur'aanka lagu qeexay laa takhfaa minkum khaafiya qaab dadka ay u dhaqmaani ina laysu qisaasana qur'aanka ay ku jirtaa qodob duur laga keenay iyo qabaan in ninka qaato khiyaarkiisa cad waaye wax qarsoon ma jiraan waa sidii qorraxdaas afartaas qisadaydii iyo qabanqaabadii waaye qodobkayga labaad qaalaa laba waaye qaala taa saddex waaye qof khamiis dhiganaa qorshahaas uma yaallo kuna quusan ma haayo qabri qodan qof noo lama geliyo qiilna uma hayno nin qarriri wixii isqaadi jiray kii qabtaa maahin qarax kulayl qudaar kama baxdo lagama soo qaato qasli gaal qubays uguma baxa haba isqooqooyo qataraas ku sugu yahay qofkii qaada waay diinta qataraas ku sugan yahay qofkii qaada waay diinta qaalallaahu io qaala nabi waa ku qanacnaa qutulyoonka ruuxiiska go'ay waa qiyaamaystay qaymo male ninkii naagas qaba qof ugu sheekeeyey qorshihii walaayada ka yimid waa la wada qaatay guryahaan kor loo qaaday iyo waddada qaabaysan oo qalaali laga wada dhigo oon kaa qarsoomaynin waa qurux magaalada u timid hoos qaadirka ay keenay qof la xeri qof lagu qayli male ii khilaaftoona qasnadaha ilaaha u furan qaajana ma hayso ganacsiga qiyaastii la rabi qaabka socodkiisa qofilada dadaal lagu ogyahay qalabka hooseeyo dadna quud la cunay ii dharkaay qaybu yeeshee nimanaa dhismihii qaatay iyo qalabka hoygo dhan ilaahay haddiis kayrna sii maxaanu qarinaa qonton jeerka badan qaadirkaan mahad u qirayaa wiilashaa kitaabada qoraa oo qaarinimo qaatay gabdhahaa dugsiyo qaaday oo qiil ku daray maanta ilaahay haddiis kayrna sii maxaanu qarinaa qonton jeerka badan qaadirkaan mahad u qirayaa musallahan maxaa qarash la geli quraxna loo suubi qashinkuma dhibaayo dabayl kuma qasow hayso indhahaada inasqowl isha indhahaada inasqarin qashinku dhaca uguma qoofeeysid ilaahay haddiis kayrna sii maxaanu qarinaa qonton jeer ka badan qaadirkaan mahad u qirayaa qaaradda aan hadda joogno qofku nool gudaheeda qolku yeesha boqdaa qalbigiisa ku taalla ilaahow qumiyada ka qaba ii gaala qolofleey qaabka iidda qiyaas bal indhahaa ku qancaaya qalbigaa ku qaboobay wiilashaa khamiisyale gabdhaha noo qarsoonaaday quruxdaas allaha noo qadiri qaybna noo siiyey qaafka been kumarimaha allana qaadirkay waaya dhowaan la qaatay waa ku qayrnee maqasaarin qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay qorshihii dhowaan la qaatay gaala qofacay qandhaay qabtaahe qaadirkeeyow ha ka qaadin qofacay qandhaay qabtaahe qaadirkeeyow ha ka qaadin qaaf quraan dhigan waaya qaadir waa allahayna gaala qooq uma yaallo ilaaha qabtay maanta qooley wax ma dhaanta qufacay u dhammaatay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab wixii haysi halle inay ku qaban waaysiyaay qiratiyo sheegtay qofkeedii qandhadaaba qolaas isku xiraa intii uu ka qurbaana la soo qaadi mahaaye qowmuluud wixii lagu qabtay amase qaaruun qisadeedii ay taagan tahay waana quusteen hadda qolo yaraa soo horteema iska qabanno hadda qolo yaraa soo hirteeme isku qabanno gaala qayr daranaa qalbigeeda yaraa allihii cerka qaadi dhulka saandhuqandoodi dabeeshaan qurxan iyo buurahaan ku qataari quwadiisii ay diidan tahay qaacinimadeeda nabigeennii ay qoonsan tahay eebbahey qaadi qashin daadka askeena iyo qumbarrow wax ma dhaanto ilaah islaamka ay qarribtaa kayrna waa laga waay qunfa ciise karoona ilaahu ha ka qaadin qaafka beenku mari maha allana qaadirkay waayo qandha ay qabtaahe qaadirkeeyow ha ka qaadin qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa qufacii qandhaay qabtaa qooqdaad qabataa allahayow markii qooqdaad qabataa qaafka looxa waa lagu dhigtaa allana qaadirkee waayo waana qoloqolaysaa dadka ay qaybinaysaa qarash ay ku bixisaa sidii inoo qaribileed waa khayaano badan tahay haddii layska qaban waayo qorshaha ay leedaha ka weyquudkay dhiibayso qontameeyo sanaan dowladlaan qulqulayni waana laysqabdhabaay waxna noo qaban maynin qof caddaane ma joogin maalintii la qaboobi oo kitaabka la qaatay qawaaniinka la tuuri oon qisaas ku dhawaaqni maxaqaaylada keeni oo uu soo qulquleey waa khiyaano badan tahay haddii layska qaban waayo qandhadiisa karoona ilaahow ha ka qaadin qaafka been kumari maha allana qaadirkay waayo qooqdaad qabataahe qaadirkeeyow ha ka qaadin markay qooqdaad qabataa markay qooqdaad qabataa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هداني إلهي بعيد